بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidanka dowladda maali oo lagu dilay weerar ka min ah oo ka dhacay gudaha dalkaasi iyo mu'asasada azalaaq ah oo faafisay muuqaalada howlgalla xasmin ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen waddanka burkina faso mid ka mid ah dekedaha ugu dhaqaalaha badan yuhuudda oo qarka u saaran in albaabada loo laabo kadib dhaqaale xumo soo wajahday iyo halis amni fadeexad cusub oo dul hoganaysa dowladda ingiriiska kadib markii la soo dusiyey xogta tobanaan ruux oo la shaqaynayay gumaystihii ingiriiska xilli uu qaybta ka ahaa duulaankii nato ay ku qaaday afganistaan trump oo mar kale dagaal siyaasadeed ka dhex abuuraya etoobiya iyo masar kana hadlay dhismaha biyo-xireenka annahda isagoo eedeyn u jeediyey xukuumadda adis ababa sidee ayuu dagaalkii laba-iyo tobanka maalmood ee u dhexeeyey iiraan iyo yuhuudda uu bannaanka u keenay fashilka difaaca hawada ee sahaynada qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليل wahagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaaabaatanka muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka maali ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan weerar kamiin ah ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidanka xukuumadda maali oo ku socdaalaya gobolka kaydal xubno ka tirsan ururka azawaad iyo sidoo kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lasoo warinaya in kamiinkan ay u dhigeen ciidanka xukuumadda boomako waxaana la sheegay inay dhaceen iskahorimaadyo aadu culus oo sababay in dhammaan la dilo askartii kolonyada la socotay askarta la beegsaday ayaa waxay subaxnimadii isniinta ay ka soo baxeen gobolka kaydal iyagoo watay gaadiidka gaashaaman iyo kuwa fudfudud waxaana lasoo warinayaa in diyaaradaha dagaalka xukuumadda boomako ay soo farageliyeen dagaalka balse ay ku guulaysan waayeen in askartooda ay badbaadiyaan dhanka kale jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda howlgal lagu beegsaday ciidanka xukuumadda maali kaasoo ka dhacay gobolka didogo waxaana allaa fadligii lagu dilay ilaa lix iyo toban askari dhanka kale mu'asasada azalaaqah waxa ay faafisay muuqaalka howlgallo xasmin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisimo maliishaadka xukuumadda riddada wagaduugu ay ku lahaayeen waxaana muuqaalka lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo jihooyin kala duwan uga taqadumaya fariisimaha cadowga iyagoo adeegsanaya hubka culus
غنم بصوت الفدا منشدا وزلزل ودمر صروح العدا وسر شامخا في سبيل الإله لنصر شريعة دين الهدى وكن كالصباح لمحو الظلام عن الأرض نجلي شرور الطغاة فإنا إلى دحرهم في دوام مضينا ونمضي نسوق الردى نسن على الكفر غاراتنا وعصف المنايا بصولاتنا
kaamarada mu'asasada azallaaqa ayaa soo gudbinaysa ciidamada mujaahidiinta oo allaha fadligiisi dhammaystiran gacanta ugu dhigaya saldhigyada maleeshiyaadka xukuumadda ridada burkina faso iyagoo sidoo kale gacanta ku soo dhigay khanaa'im kala duwan صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح أنا صامد رغم الجراح رغم الأعادي والسلاح وأظل أرفع رايتي وأنادي حي على الكفاح أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد أنا صامد يا أهل غان بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeenna ilyaasa cabdulaahi
suibaad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku daah qaadaynaa mid ka mid ah dekadaha ugu dhaqaalaha badan yuhuudda oo qarka u saaran in albaabada la isugu laabo kadib dhaqaale fadhiid iyo halis amni oo soo wajahday warbixin uu daabacay wargeeska dhaqaalaha yuhuudda ka faallooda ee globalis ayaa lagu sheegayaa dekadda iilaad oo ka mid ah dekadaha istraatiijiga ah ee uu xoogga ku haysta kayaanka sahaynada in qarka ay u saaran tahay in gebi ahaanba albaabada la isugu laabo maalinimada axadda ah ee isbuuca soo aadan sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay inay tahay deemo fara badan oo dekeddan lagu leeyahay oo qiyaas ahaan gaaraysa bil weliba ilaa lix boqol oo kun oo shekel taasoo dollar ahaan u dhiganta boqol iyo lixdan iyo laba kun arrinkan oo soo jiitamayay in muddo ah iyo lacagtan oo korortay iyo hallise amni oo soo food saaray dekeddan ayay warbixintu sheegaysaa in ugu dambeyn ay sababi doonto in maalinka axadda ah ee soo aadan albaabada la isugu laabo warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in hoos u dhac ballaaran ay dekeddan shaqadeeda ku timid tan iyo bilowgii dagaalka hadda ka socda khaza sannaddii gaar ahaan bishii oktoobar waxaa soo wajahay khataro amni oo ku saabsan weerarada uga imanaya dhanka xuutiyiinta yemen maadaama kooxdu ay sheegtay in dekeddan iyo kuwa kale ay sahaynadu xoogga ku haystaan ay noqon doonaan bartilmaameedyadooda ugu horreeya dakhliga dekeddan ayaa hoos u dhacay boqolkiiba siddeetan intii u dhexaysay sannadihii laba kun saddex iyo labaatan iyo laba kun afar iyo labaatan taasoo keentay in tirada maraakiibta halkan ka soo degaysa ay yaraato iyadoo sannaddii laba kun saddex iyo labaatan horraanteedii ay ahayd boqol soddon iyo afar markab ilaa lix iyo toban markab ay gaartay sannaddii laba kun afar iyo labaatan maadaama marba marka ka dambeysa uu socday hoos u dhac ballaaran sanadkan bartamihiisa la dhaafay ee laba kun shan iyo labaatan waxayd maraakiibta ku soo xorta dekedda iilaad gaarayaan ilaa lix markab oo keliya lacagtii sida bilaha ah korarka u sameynaysay ee lixda boqol oo kun ee shakal ahna waxay haddeertaan maraysaa saddex dhibic laba milyan oo shakal waxaana fashilmay dadaaladii ugu dambeeyey ee ay sahaynadu ku doonayeen inay kaga hortagaan in albaabada la isugu dhufto dekeddan waxay gunaanadkii warbixintu leedahay tani waxay horseedi doontaa dhibaato dhaqaale oo soo wajahda kayaanka sahaynada su-aasha hadda la isweydiinaya ayaana ah miyay sahaynadu ka hortegi doonaan burburka dekeddan inta aanan la gaarin maalinimada axadda ah ee la qorsheeyey in albaabada la isugu laabo mise waxay iilaad noqon doontaa dekeddii ugu horreysay ee kayaanka sahaynada farihiisa ka baxda weliba muddo kooban fadeexo cusub oo dul hooganaysa dowladda ingiriiska kadib markii lasoo dosiyo xogta tobannaan kun oo ruux kuwaas oo la shaqayn jiray gumaystihii ingiriiska xilligii uu qaybta ka ahaa duulaankii nato ee afghanistan lagu soo qaaday warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada times the guardian iyo financial times ayaa looga hadlayaa fadeexa lagu tilmaamay midii ugu xooganeyd ee amni ee ku dhacda dowladda ingiriiska taariikhdan casriga ah kadib markii si khaldan loo faafiyo xog xasaasi ah oo ku qotantay ilaa boqol kun oo ruux oo afgaaniyiin ah kuwaas oo la shaqayn jiray gumaystihii ingiriiska xilligii duulaankii nato uu qaybta ka ahaa wargeyska the times waxa uu sheegayaa in mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ingiriiska uu sanadkii si lama filaan ah u faafiyey xogta ilaa soddon iyo saddex kun oo shaqsi kuwaasoo gumaystaha ingiriiska u caynsanaa intii uu ku sugnaa gudaha afghanistan xogta la faafiyaa ayaa isugu jirta magacyada shakhsiyaadkan taleefanadooda lambarka ee khaaska ah iimeyladooda iyo ciwaanada ay degan yihiin ee ku yaalla gudaha afghanistan middan ayaana suuragelin karta ayay warbixintu leedahay in shakhsiyaadkan ay gacanta ku dhigtay imaarada islaamiga ah ee afghanistan mid ka mid ah asbaabaha ay dowladda ingiriiska ah u qarinaysay feelashan warbixintuna ayay ugu tilmaantay fadeexadii ugu xooganeed ee ingiriiska dul hooganaysa wakhtigan mucaasirka ah waa in dowladda ingiriiska ay u hayeen arrimo xasaasi ah ayna aaminsan tahay xukuumadda london haddii raggan ay gacanta ku dhigaan imaarada islaamiga ah ee afghanistan in cafiskoodu uu adkaan doono tan iyo sannadii oo ah xilligii la faafiye xogtan dowladda ingiriisku waxay si aad ah ugu dadaalaysay in aanan la ogaan oo warbaahintu ay ka qariso saxaafadda oo in badan ku celcelinaysay in xogtan ay baahiyaan ayay ugu dambayn u suura gashay saacadihii lasoo dhaafay in internetka lagu baahiyo dowladda ingiriiska ayaana durbadiiba bilowday qorshe sir ah oo ay ugu magacdartay rubifig kaasoo ay doonaysay in ay ku daadgureysay ilaa labaatan iyo shan kun oo afgaaniyiin ah kuwaasoo ay u aragtay inay yihiin kuwa ugu halista badan waxaana tani loo fasirtay in cumaladan u shaqaynaysay dowladda ingiriiska ay gudaha waddanka afghanistan ka hayeen xilligii gumaystuhu uu joogay arrimo kala duwan oo xasaasi ah middan oo ugu dambayntii ku sababtay in dalkooda ay isaga cararaan walow qaarkood ay hadda ku sugan yihiin afghanistan halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin bakistan iyo iiraan iyo dalal kale oo dhaca qaaradda eshiya dhanka kale waxaa xusid mudan in dowladda ingiriiska qorshahan musaafurinta ah oo ay qaab qarsoodi ah doonaysa in dadkaas ay uga soo bixiso gudaha afghanistan ay ku kacayso balaayiin lacagta geniga ah waxayna si aad ah uga caraysiisay shacabka ku nool gudaha dalka ingiriiska oo la daaladhacaya xaalad dhaqaale xumo oo aad u liidata iyagoo sheegaya in dowladdooda halkii ay fiirin lahayd umuuraha daaqilka ay ku mashquulsan tahay rag hadda ka hor camiilnimo ugu shaqeeyey oo ku sugan qaaradda aasiya warbixin uu daabacay wargeyska financial times ayaana sheegaysa in qorshahan ay dowladda ingiriiska ku soo qaadaysa shakhsiyaadkan ay ku bixaysa lacag gaaraysa ilaa toddoba bilyan oo geni taasoo sidoo kale kicisay su-aalo badan oo la xiriira maamulka miisaaniyadda iyo saamaynta barnaamijkan ay ku yeelan doonto gudaha dalka ingiriiska maadaama cadadka intan la eg oo dad ah haddii mar qura lasoo geliyo gudaha ingiriiska ay shacab fara badan oo british ah u arkaan inay ka dhalan doonto arrimo dhowr ah oo ay ugu horreeyaan musuqa dilalka iyo shaqo la-aanta oo sii xoogaysata waana masiirka sida muuqata mid weliba oo dalkiisa kusoo hogaamiya shisheeye arxan daran oo dad iyo duunyo intaba aysan ka badbaadin trump oo mar kale doonaya in dab uu ku sii shido siyaasadda etoobiya iyo masar kana hadlay dhismaha biyoxireenka alnahda sida uu daabacay wargeyska the national madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale ku celiyey hadallo dhaliil ah oo ku saabsan biyoxireenka weyn ee alnahda waxa uu farta ku fiiqay islamarkaana salowgitaan uu ka muujiyey doorka etoobiya ee ka faa'iidaysiga biyaha webiga niil isagoona islamarkaa si toos ah u garab istaagay mowqifka masar ee kaga aadan biyoxireenka alnahda waxauna trump shir jaraa'id oo uu aqalka cad ku qabtay ku sheegay in biyoxireenka alnahda uu dhibaato ku yahay dowladda masar cabdilfataax al siisi madaxweynaha masar ayaa isagana durbadiiba ka soo falceliyey hadalka ka soo yaray trump isagoona u muujiyey taageero xooggan dhanka kale mid ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha etoobiya oo lagu magacaabo cabdishakuur cabdisamed ayaa sheegay in hadallada ka soo yeeraya trump aysan wax macno ah ugu fadhin etoobiya ayna si buuxda halkeeda uga sii wadi doonto qorshaha biyoxireenka alnahda kadib joojintii ilaa boqolka milyan lacagta gaaraysay ee uu maraykanku siin jiray etoobiya waxaa tani mar kale lagu tilmaamay tallaabo trump uu garab istaag buuxa ugu muujinaya masar islamarkaana uu ku shidaya colaad hor leh oo ka dhex aloolsanta xukuumadaha qaahira iyo adis ababa sidee ayuu dagaalkii labaiyo tobanka maalmood ee ka dhex aloolsanaa iiraan iyo sahaynada uu bannaanka u keenay fashilka dhanka difaaca hawada yuhuudda wargeeska wall street journal ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in dagaalkii labiyo tobanka maalmood socday ee u dhexeeyey iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda uu noqday tijaabo dhab ah oo lagu ogaaday nuglaanta difaaca cirka ee maamulka sahaynada maadaama uu isku tilmaami jiray inuu haysto nidaamyada difaaca ugu casirsan caalamka warbixinta oo sii socota ayaa lagu yidhi intii uu socday dagaalka iiraan tehraan waxay si tartiib tartiib ah u tijaabisay nidaamyada difaaca israa'il iyadoo kor u qaaday tirada gantaalada ka gudbaya difaaca cirka heerka gantaalada iiraan ee soo gudbayay difaaca israa'iil ayaa markii hore ku bilowday siddeed ilaa ay gaareen lix iyo toban xabo dhammaadkii dagaalka iiraan ayaana adeegsatay farsamooyin cusub oo kala duwan xogta jiriirada oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in sahaynadu ay haystaan nidaamyo difaac oo kala duwan oo ay ka mid yihiin arow saddex nooca loo yaqaana haadka arow two iron dome iyo kuwo kale oo fara badan waxayna dhammaantood intii uu socday dagaalkii labiyo tobanka maalmood ee ay iiraan la galeen sahaynadu noqdeen kuwo inta badan celin waayay gantaaladii ka yimid dhanka tehraan kadib fashilkaas maraykanka oo ah xaliifka ugu horreeya ee xukuumadda isugu yartay israa'il waxa uu hadda bilaabay in sahaynadu uu u dhiso nidaam difaac oo ka duwan kuwii hore kaasoo uu ugu magacdaray golden dome ama qubadda dahabka kaasoo qiimo ahaan dhismihiisu uu ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya ilaa boqol iyo toddobaatan iyo shan bilyan oo dollarka maraykanka ah guud ahaana dhegaystayaal maanta intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya ku soo dhowaada xalqadeenna labaad ee dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeenna maanta waxaannu ka ambaqaadi doonnaa inxiraafaad badan ayaa ku dhacay nolosha muslimiinta intii ay ku jireen geeddi-socodkooda dheer ee dhirarsan taariikhda inxiraaf weliba oo ay kaga leexdeen manhajka rabbaaniga ah waxaa shaki la'aan ah inuu lahaa caaqibo xun oo soo daahda ama soo degdegta iyadoo hadba ku jaango'an nooca uu yahay inxiraafka heerka ay gaarsiisan tahay faafitaankiisa iyo mowqifka ay ummaddu ka qaadatay qoloocaasi iyadoo la eegayo madaxdeeda culimmadeeda iyo caamadeeda markii uu inxiraafku gaaray halkii ugu fogayd waxay cirib dambeedkiisu noqotay waxa aan maanta arkayno ee ah taagdari liidnaan iyo cabsi halkii aan horay u haysannay inaan u dambayno dhulka tamkiin iyo amni kitaabkan ugama hadli doono qadka dheer ee inxiraafka oo dhan balse waxaan uga hadli doonaa nooc gaar ah oo inxiraafka ka mid ah kaasoo ay dhici karto inuu yahay kan ugu daran marka loo eego nolosha muslimiinta ee casrigan ama noqon kara khulaasada ka soo baxday inxiraaf ka dhacay taariikhda oo idil in badan oo ka mida ducaadda mukhlisiinta ah waxay u maleeyaan in waxa ku dhacay muslimiinta ay sababteedu tahay habdhaqanka muslimiinta oo ka leexday muuqaalka islaamiga ah ee saxan inxiraafka ku yimid habdhaqanka muslimiinta waa arrin muuqda oo aan u baahnayn in la tilmaamo waxaa noloshooda ku dhex faafay ee ah beenta wax isdabamarinta nifaaqa taagdarida fuliynimada bidcada macaasida iyo halka ay ku dambeeyeen dhallinyarada ee ah inay ka baxsadeen oo ay ka xalaaloobeen waajibaadka iyo waxay dadka ku dambeeyeen ee ah inaysan ka xishoon faajirnimada iyo munkarka iyo tobannaanka kale oo tilmaamo iyo camal ah oo dhammaantood aan wax luga ku lahayn islaamka hase ahaatee noqday waaqic ay la nool yihiin muslimiinta iyadoo ay sidaa tahay haddana inxiraafka habdhaqanka ah ma ahan inxiraafka keliya ee ku dhacay nolosha muslimiintaas mana ahan inxiraafka ugu halista badan ee ku yimid noloshooda haddii arrintu ku koobnaan lahayd inxiraafka habdhaqanka oo keliya iyadoo lala qabo xumaantiisa arrintu way ka fududaan lahayd in badan halka ay hadda taagan tahay laakiin arrintu waxay u gudubtay inxiraaf ku yimid mafaahiimta waa haddee dhammaan mafaahiimta islaamka laga soo bilaabo mafhuumka laa ilaaha ila allah markaad aragto qof bini'aadam ah oo inxiraaf ku jiro habdhaqankiisa laakiin sawirka uu ka haysto xaqiiqada diinta ay tahay mid saxan waxaad dadaal ku bixinaysaa inaad ka soo celiso inxiraafka kaga dhacay habdhaqanka laakiin uma baahnid inaad juhdi ku bixiso sixitaanka mafaahiimtiisa maxaa yeelay wayba u saxan tahay inkastoo habdhaqankiisu uu khilaafsan yahay amaa marka uu inxiraafka kaga dhaco mafaahiimta lafteeda intee in la eg oo dadaal ah ayaad u baahan tahay si aad marka hore u saxdo mafaahiimta kadibna aad u saxdo markaasi kadib inxiraafka kaga dhacay habdhaqanka tani waa xaqiiqada xaaladda maanta ka jirta caalamka islaamka inxiraafku wuxuu ka soo gudbay habdhaqanka wuxuuna gaaray mafaahiimtii waaweyneed ee diintan sidaa darteed wuxuu islaamka maanta ka cabanayaa qurabadii uu ka waramay rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu yidhi islaamku wuxuu ku bilowday qariibnimo wuxuuna ku laaban doonaa qariibnimo si la mid ah sidii uu ku soo bilowday xaqiiqdii wuxuu ku laabtay qariibnimo wuxuuna qariib ku yahay dadkii qaatay islaamnimada dhexdooda waxayna ka bixinayaan sawir ka duwan xaqiiqdiisa iska baddaa habdhaqankooda ka leexda islaamka wayna la yaabayaan marka islaamka loogu soo bandhigo suuraddiisa xaqiiqada ah ee ku timid kitaabka allaah iyo sunnada rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam dhaqangelinteeda dhammaystiranna ka qaadanaysa nolosha salafka wanaagsan ridwaanullaahi calayhim waxaa waajib nagu ah inaan arrinkan ku wajahno xaqiiqadiisa dadaal weliba oo aan ku bixinno sixitaanka inxiraafka ku yimid habdhaqanka iyadoo mafaahiimtii ay inxiraafsan yihiin natiijo dhammaystiran ma keenayo ummadduna kama baxayso haadaanta ay ku dhacday casrigeedan ay nooshahay waxaan u baahannahay inaan dadaal labalaaban ku bixinno sidii aan u suulin lahayn qurubada labaad dadaalkaasi oo la mid ah kii ay bixiyeen jamaacadii koowaad ee muslimiinta si ay u suuliyaan qurbadii koowaad ee haysatay islaamka dadaalka labalaaban waa hoosha suran luqunta baraaruga islaamiga ah dadaalka ugu horeeyana waa inaan ku bixinnaa sixitaanka manhajka talaqiga oo ah halka aan wax ka qaadanayno halkee ayaynu ka qaadanaynaa fahamkeenna diintan ma waxaan ka qaadanaynaa kitaabka allaah sunnada rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam iyo siirada salafka wanaagsan ridwaanullaahi calayhim mise waxaan ka qaadanaynaa afkaarta soo galootiga ah ee qalloocan ee soo galay fahamkaasi cad ee toosan iyadoo saamayn ay ku yeelatay asbaabo dhowr ah intii lagu guda jiray masiirada dheer ee ummadda islaamka si joogto ahna ay dhinac uga haysay madaahib iyo afkaar isku dhex darsan haddii aan saxno manhajka talaqiga ah oo ah halka aan wax ka qaadanayno oo ansaxno mafaahiimta islaamiga ah ee waaweyn ee uumaanka muslimiintu ka inxiraafay annagoo wax ku dhisanayna manhajka talaqiga ah ee ansaxnay waxaa noo haray howl kale oo aanay halisteedu yarayn waana hawsha ah in dadka lagu tarbiyeeyo mafaahiimta saxan ee diintan tarbiyadana waa dadaalka dhabta ah ee la rajaynayo midhihiisa laakiin midho wanaagsan ma keenayo ilaa lagu dhiso aasaas saxan kitaabkanna waa iskuday yar oo lagu saxayo qaar ka mida mafaahiimta islaamiga ah innagoo u celinayna qaabkeedii hore ee ka shidaal qaadanaysa kitaabka allaah sunnada rasuulka sala allaahu calayhi wasallam iyo siirada salafka wanaagsan ridwaanullaahi calayhim sidoo kalena waa iskuday hooseeya oo lagu suulinayo inxiraafaadka ku yimid mafaahiimtaasi inta lagu guda jiro sooyaalka taariikheed ee ummadda islaamka waxaan ku qaadaa dhignay shan mafaahiim oo waaweyn kana mid ah mafaahiimta islaamka waxayna kale yihiin mafhuumka laa ilaaha ila allah mafhuumka cibaadada mafhuumka qadaha iyo qadarta mafhuumka adduunyada iyo aakhirada iyo mafhuumka ilbaxnimada iyo camiridda dhulka akhristaha kitaabkan wuxuu arki doonaa in qaybta ugu badan kitaabkan looga hadlay mafhuumka laa ilaaha ila allah kadibna mafhuumka cibaadada la yaabna ma lahan arrinkaasi maxaa yeelay laa ilaaha ila allah waa rugniga koowaad uguna weyn arkaanta islaamka sidaas oo kalena inxiraafka ugu weyn uguna halista badan ee ku yimid nolosha muslimiinta wuxuu ku dhacay mafhuumka laa ilaaha ila allah sidoo kale mafhuumka cibaadada waxaa micnihiisa ballaaran ee shaamilka ah uu guux ku lahaa weynaanta ummaddan iyo weynida guulaha ay soo hoyday si taa la mid ahna wuxuu micnihiisa cidhiidriga ah ee liita uu guux ku lahaa waaqica dib u gurashada ee ay maanta ku nool yihiin muslimiinta marka aad saxayso mafaahiimtan maanka muslimiintana aad ugu celinayso suuraddeedii dhabta ahayd ee nool waxtarkana leh waxay noqon doontaa wax fudud iyadoo la kaashanayo allaah inaad saxdo dhammaan wixii inxiraaf ah ee ku dhacay muslimiinta iyo raadadka ay inxiraafaadkaasi ku yeesheen noloshooda haddii uu allaahi waafajiyo wax cun ka mida iskudaygaasi hooseeya waxaan uga mahadcelinayaa nimcooyinkiisa towfiiqdeedana allaah unbay xaggiisa ka ahaatay
وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم
halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqada labaad ee dhegaysiga dhigaalada ayaan ku akhrinayno kitaabka mafaahiim yembaqii an tusaxax mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى wahagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى